بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري شيخ باهلي waa nin sheekha odayoo baahiliyun ka soo jeeda qabiilka la yahahda baahil oo qadiimun qadiima basriyun reer basrana baahilku waa nisba ilaa qabiila qaala wuxuu yidhi xadaanaa haabit اlbunaaniy can anas bni maliki radia allahu canh qaala wuxuu yidhi lama wajada rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalama markuu nebigu calayh الsalaatu wasalaam helay oo u dareemay min kurabi اlmowti kurbooyinka iyo shadaa'idka geerida maa wajada wixii uu helay markuu nebigu helay oo shiddadii geerida ay qabatay qaalat faatimatu faatima waxay tihi radia allaahu canha waa karba abaa waa karba abaah waa kelimatu ta'allumin wa tawajuc macnaa waxay muujinaysaa inay ka xanuunsan tahay waxaa aabbaheed haya ee murkurbada nebiga haysa calayhi salaatu wasalaam faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam laa karba calaa abiiki bacda alyowm aabbahaa dushiisa wax kurba ah ma ahaanin buu yidhi maanta kadib innahu qad xadara min abiiki xagga aabbaha waxaa u soo xaadiray maa laysa bitaarikin minhu axadan waxaan qofna ka tegaynin almuwaafaatu yowma alqiyaama la kulanka maalinka qiyaamo ayaa aabbahaa u soo xaadirtay waxaan cidno ka tegayn ayaa aabbaha u soo xaadirto ah inuu aakhiro iyo maalinta qiya yacni qiyaamaha inuu la kulmo macnaa waa geerida geerida cidna ka tegi mayso qofkaasi ama nebi ha noqdo ama saalix ha ahaado ama faajir ha ahaado geeridu waa mid naflayda dhammaantood saamaynaysa kullu nafsin daa'iqat اlmowt qaala xadaanaa abulkhaaab ziyaad ibnu yaxya albasri wa nasr bni caliy qaala waxay yidhahdeen xadaanaa cabdurabi ibnu baariq alxanafi qaala wuxuu yidhi samictu jaddii abaa ummii waxaan maqla buu yidhi awowgay abaa ummii hooyaday aabbahe simaak bn اlwaliid yuxadiثu asigoo sheegaya annahu samica bna cabbaasin inuu maqlay bna cabaas radia allahu canhu yuxadiثu warinaya annahu samica rasuula اllahi sal l slam yaquul inuu maqlay nebiga alay slatu asalaam xaaluu nebigu leeyahay man kaana lahu farataan man kaana lahu qofkay u sugnaadeen farataani laba hormarta faradku waa carruurta ka dhimanaysa oo ka hormaraysa min ummatii ummaddayda ka mid a adkhalahu allahu tacaala bihima aljanna labadaas sababtood ayuu alla subxaana wa tacaala jannada la gelinaya faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faman kaana lahu faratun min ummatik qofkii hal farad leh oo hal cunug u hormara oo ummaddaada ka mid ah ka waran rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi waman kaana lahu faratun qofkii hal faradna waa sidaasoo kale yaa muwafaqa yaa muwafaqa midaan khayrka la waafajiyey yacni ilah baa ka khayrka waafajiyey muwafaqa waa muwafaqa lilkhayr qaalat waxay tidhi faman lam yakun lahu faratun min ummatik qofkaan farad lahayn oo carruur u hormarta aan lahayn oo ummaddaada ka mid ah qaala wuxuu yidhi fa ana faratun liummatii aniga ummaddayda ceelalya ahoo anaa ka horeeya lan yusaabuu ummaddayda lagu asiibi maayo bimidlii anigoo kale bimacnaa musiibada ummaddayda aniga sababtay ku soo gaaraysa iyo geerida aniga igu dhacda mid la mida lagu asiibi maayo ummadda xadiidkan wuxuu u dambeeyey wixii ku yimid geeridii nebiga calayhi isalaatu wasalaam fii mowti rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam iyo axaadiidta ku soo aroortay geeridii nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkan baabka ugu dambeeya sanadkiisa waa daciif walidaalika alimaamu tirmidi raximahu llah fii jaamicihi wuxuu yidhaahday hada xadiiثu غariib xadiidkan waa xadiid hariiba buu yidhahday hariib macneedu waa daciif ciladuna waa cabdurabihi ibnu baariq alxanafi ninkan waay cilaة اxadiiث asigaa sanadka ku jiro ضaciifa laakiin macnaha xadiidka adilo kala tusinaysoo badan waxyaabaha xadiidku ka hadla waxaa ka mid a qofkii ay laba cun ugu hormarto inay xijaab uga noqonayaan naarta ama janno uu ku gelayo sababtooda hadduu sabro u ixtisaabsado arrinta axaadiida ku saabsan hadda ka hor waa soo marnay bukhaari iyo muslim iyo kayrkoodna waa ku yimaadeen axaadiidaas ilmaha aan qaangaarka ahayn haddii ay dhintaan oo qofka uu ka dhintay ou ixtisaabsado ajar badan ayuu ku helayaa jannana waa ku mudanaya xadiidkaana arrinkaasu ka hadlay arrinta u dambaysa xadiidkaani uu ka hadlay mowdicu shaahidna ay tahay waa arrinta ku saabsan geerida nebiga calayh isalaatu wasalaam markay caaisha tiri rasuulka ilaahay oo qofkaan lahayn wax carruuroo u hormaray oo yaraantooda u hormaray qofkaasi ka waran wuxuu yidhahda nebiga alay slat slam faana fa ana faradun liummatii anaa ummaddayda ceelaliyo anaa ka horaynay lan yusaabuu bimili lagu asiibi maayo buu yidhahda bimili anigoo kale yacni musiibada aniga geerideeda kusoo gaartay wax lamid ummadda lagu asiibi maayo ma arkayaan idan acdama musiiba oo ummaddan soo gaarta waa geeridii nebiga sala allahu calayhi wasalam walidaalika ayuu wuxuu yidhahday nin shaacira nin shaacira baa wuxuu yidhaahday wahal cadalat yowman raziyatu haalikin wahal cadalat yowman raziyatu haalikin raziyata yowmin maata fiihi muxammadu raziyata yowmin maata fiihi muxammadu wahal faqada almaaduuna mila muxammadin wahal faqada almaaduuna mila muxammadin walaa miluhu xata alqiyaamati yufqadu wuxuu yidhaahday wahal cadalat yowman raziyatu haalikin ma waxay la sinaatay buu yidhi maalin maalmaha ka mid a raziyatu haalikin mid halaagsam mid halaagsama musiibadiisa oo ku imaanaysa halaagaas uu halaagsamayo ma waxay la sinaatay raziyata yowmin musiibadii dhacday maalin maata fiihi muxammadu maalinkaasoo dhexdii uu maxamed dhintay calayhi salaatu wasalaam macnaha waxa waaye qof dhintay qof dhintay miyaa jira oo geeridiisu ay la mid tahay ama ay la sinmayso geeridii nebi moxamed sala allahu calay wasalam macnaha ma jiro waay wahal faqada almaaduuna midla muxammadin dadkii tegey ma waayeen maxamed oo kale maxamed oo kale miyaa soo maray calayhi salaatu wasalaam dadkii naga horreeyey ma soo marin walaa miluhu xata alqiyaamati yufqadu asoo kalena la wey maayo buu yidhi ilaa qiyaamaha ilaa qiyaamaha laga gaaro nebi moxamed oo kale calayhi salaatu wasalaam oo la weynaayo adduunkaani ma jiro marka asiga hortiina ma jirin cid la mid ah asiga dibadiina ma jiraysa cid la mid a calayhi salaatu wasalaam marka acdamu raziya wa acdamu musiiba oo ummaddan lagu asiibay waa mowtu nabiyi sala allahu calayhi wasalam baabu maa jaءa fii miiraati rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam wuxuu baabu yahay wixii ku yimid dhaxalkii nebiga calayh الsalaatu wasalaam macnaa hantida uu ka tegay nebiga alayh الsalaatu wasalaam ma la dhaxlayaa jawaabtu waxaa waa inaan la dhexlayn nebigu calayh الsalaatu wasalaam wax ma ka tegey maxay la ekaayeen waxa uu ka tegey axaadiidta arrinkaa ku timid ayuu baabkan ku saabsan yahay xadaثna أxmed ibnu maniic qaala xadaثna xusein ibnu muxamed qaala xadaثna israa'iil can abi isxaaq can camr bn xaarif akhi juwayriya juwayriya bint alxaarif lahu suxbatun suxbo ayuu leeyahay camr bn xaarif waa saxaabi qaala wuxuu yidhi camar maa taraka rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam ilaa silaaxa nebigu calayhi salaatu wasalaam kama tegin ilaa silaaxahu ilaa hubkiisa mooyaane wa baqlatahu iyo baqashiisa wa ardan iyo dhul jacalahaa uu ka dhigay sadaqatan sadaqa uu ka dhigay wax kale kama tegin calayhi salaatu wasalaam dirham iyo diinaar iyo hanti badan nebigu alayh salatu wasalaam ma ka tegin wuxuu ka tegay waxaa waaye waa hubkii uu ku dagaalami jiray fi ljihaadi fii sabiili illaah iyo baqashii uu isticmaali jiray gaadiid ahaan iyo dhul uu sadaqaystay uu nebigu sadaqo ka dhigay calayhi salaatu wasalaam alimaam ibnu kaiir raximah اllah wuxuu yidhi fi lbidaaya wاnnihaaya faina addunya bixadaafiiriha kaanat axqara cindah adduunyada dhammaanteed bixadaafiiriha kaanat waxay ahayd axqara cindah mid agtiisa ka xaqirnaan badan kamaa hiya cinda allah sida alle agtii ay ku tahaba adduunyadu nebiga agtiisa adduunyadu waxay ahayd mid ka xaqirnaan badan oo ka hoosaysa min an yascaa lahaa inuu nebigu u dadaalo calayhi salaatu wasalaam waa ka liidatay asaga agti wuxuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam adduunyadu inaysan dhammayn wuxuu u dadaalo ow yatrukahaa ama uu ka tago bacdahu asiga gadaashiisa oo uga tago miiraahan dhaxal ahaan inuu dhaxal ahaan uga tagana nebiga alay slat slam adduunyada waa kala liidatay walidaalika waxba agtiisa kuma baaqi yeeli jirin wixii soo gala waa bixin jiray calayhi salaatu wasalaam salawaatu اllaahi wasalaamuhu calayh wacalaa ikhwaanihi min annabiyiina wاlmursaliin wasalama tasliima kaiira daa'ima ilaa yowm اddiin sidaasuu yidhi alimam ibnu kaiir raximah اllah asagoo markaa cabiraya in nebiga calayhi salaatu wasalaam uusan ka tegin wax laga dhaxlo adduunya ah sababtoo amaba u dadaali jireen adduunya nebigu sala اllahu alay wasalam haayadiisa iyo ahmiyaddiisuna adduunye ma ahayn hamigiisu wuxuu ahaa aakhiro in wax loo hormarsado adduunyadana cinda rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam wax walba way ka liidatay wax aada u xaqiran bay ahayd sida adduunyadu ay cinda allaahi ka tahay ilahay agtiisa oo kama xaqirna adduunyada cinda rasuuli llahi sal ly slamna waa sidaas qaala xadaanaa moxamed ibn musanna qaala xadaanaa abulwaliid qال xdثna xmاd بن سلمة عن محمد بن cمر عن أbي سلمة عن أbي هريرة رضي الله عنه qاala wuxuu yihi جاءت فاطمة إلى أbي بكri رضي الله عنه فاطمة بنت رasuuل الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ayaa waxay u timid إلى أbي بكri رضي الله عنه faqاaلت waxay tihi mn yariثk man yariثuk waxay tihi yaa ku dhaxlaya abubakare su-aashaas weydiinaysa abubakrow haddaad dhimato adiga yaa ku dhaxlaya bay tii faqaala wuxuu yidhi abubakr ahlii wa waladii ahelkeyga iyo carruurtayda ay dhaxlaya faqaalad waxay tidhi maa lii laa arisu abii maxaa dhacay marka anigu aan aabbahay u dhexlaynin dhaxalkii aabbahay maxaa laysii la-ya adigu haddaad dhimato carruurtaadaa ku dhexlaya abubakar maa lii laa arisu abii maxaa aniga ii sugnaadoon aabbahay aanan u dhexlaynin faqaala abubakrin radia allahu canhu abubakr wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi sala allahu alay wasalam yaquul waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dhahaya laa nuuratu nalama dhaxlo annagu haddaan ambiyadii nahay nalama dhaxlo walaakinii acuulu laakiin aniga waxaan nafaqaynayaa man kaana rasuulu llah abubakara dhahaya aniga waxaan nafaqaynayaa oo wixiisa biilkooda iyo nafaqadooda aan siinayaa man kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yacuulu ciddii nabiga calayh salatu wasalaam uu nafaqayn jiray uu biil sii jiray wa unfiquu calaa man kaana rasuulu llahi sal ly slam yunfiqu calayh waxaan wax ku bixinayaa ciddii nebiga calayh salatu slam wax ku bixin jiray macnaha wuxuu ka wadaa abubakar radia allahu can meelihii nebiga wax mari jira ayaan wax marinaya amaa nebiga in la dhaxlo asaa wuxuu yidhahday laa nuurasu nalama dhaxlo marka wuxuu leeyahay faatima bintu rasuuli llah ayuu wuxuu ku leeyahy wax dhaxala kuma lihid aabbaha maxaa yeeley nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka tegay waa sadaqa ambiyada dhammaantoodna sidaysay ahayn ambiyada hanti lagama dhexli jirin laakiin dadka waxay dhaxalsiin jireen cilmi iyo waxay uga tegi jireen xikma oo laga dhaxlaayo taasna dadku waa u siman yihiin cid walboo ka dhaxlaysa laakiin carruurtooda waxay ka dhaxlayaanoo hantiya ma jiraan abubakr radia allahu canhu xadiidkan u daliishaday faatima radia allahu canha xadiidku waa dheeraa waa xadiid ay wariyeen alimaam albukhaari iyo muslim laakiin sheikh raxmat ullahi calayh halkan waa soo ikhtisaariyey faatima radia allahu canhaa way u dooday inay dhaxalkii aabbaheed hesho oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ay dhaxal ka hesho laakiin abubakr radia allahu canhu waa diidey wuxuuna u diiday waxa weeye inuu cuskanayo xadiidkan laa nuurat nalama dhaxlo marka wuxuu yidhahday nebig alay slatu slam hadduu sidaa yidhi meeshaan dhaxal ma yaal faatima radia allahu canha way ka carootay arrinka kadib waxaa u yimid abubakr radia allahu can cali bn abi aalib iyo cabaas ibna cabdilmualib camu rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam ayagoo markaa ayaguna doonaaya in abu bakr radia allahu canhu uu ogolaado inuu bixiyo dhaxalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin abu bakr radia allahu canhu waa diiday cabaas iyo cali labada waa ka diiday wuxuuna u sheegay xadiidkan inuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laa nuurath maa taraknaa sadaqa nalama dhaxlo wixii aan ka tagno sadaqa wey wuxuuna yidhi abu bakr radia allahu can laqaraabatu rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam axabu ilaya min qaraabatii qaraabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan qaraabadayda ka jeclahay buuyi ma aha inaan idin diidanahay waxaad adinku xaq u leedihiin bal qaraabada nebiga calayh salatu wasalaam ayaan ka jeclahay qaraabadayda inaan adinka wax idin siiyaana ka jeclahay inaan qaraabadayda wax siiyo laakiin xadiidkaana meesha yaalla waxaana ka baqayaa buu yidhi haddii wixii nebigu sala allahu alay wasalam uu ku qaban jiray hantidan iyo maalkan wax ka mida aan ka leexdo inaan baadiyoobo oo dariiqa xaqa aan ka lumaan ka cabsanayaaba marka waa inaan u isticmaalo wixii nebigu isticmaali jiray calayhi salaatu wasalaam wax dhaxala oo laga bixinayana ma jiraan faatima radia allahu canha ayadoo arrintaasi ka cuqdadeysan ayay dhimatay oo aan ka qancin laakiin yaa sawaab ku taagnaa ayadii abu bakr radia allahu can laa shaka abu bakra sawaab ku taagnaa abu bakr nasiyo daliil u haystay laa nuurat maa taragnaa sadaqa waa in loo hogaansamo daliilkaas qaala xadaanaa moxamed muhanى qaala xadaanaa yaxya bnu kaiir alcambari abu hasaan qaala xadaanaa shucba can camr bni mura can abilbakhtariy ana alcabaasa wa caliya cabaasi cali jaa'a ilaa cumara cumar ayay u yimaadeen yakhtasimaani ayagoo doodaya yaquulu kulu waaxidin minhumaa lisaaxibih mid walbo labadooda ka mida saaxiibkiisba wuxuu ku leeyahay anta kada anta kada waa is eedaynayaan adigu waxaa waxaabaata aduna waxaa waxaabaata dooda u dhaxaysa faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi liطalxata waالzubayr wacabdiraxmaan ibni cawf wasacdin طalxa ibni cubaydillaah iyo zubayr ibni cawaam iyo cabdiraxmaan ibni cawf iyo sacd ibni abi waqaas raggaasuu cumar wuxuu ku yidhi anshudukum billaah alla ayaan idinku dhaariye asamictum rasuula اllahi sal ه ly slam yaquul ma maqasheen nebiga calayh salaatu wasalaam oo dhahaya kullu maali nabiyin sadaqatun nebi walba maalkiisu waa sadaqa ilaa maa acama ilaa wuxuu qof quudiyo ou intuu nool yahay dad ku quudiyo mooyaane nebi walbahay maalkiisu waa sadaqa innaa laa nuuratu annagu nalama dhaxlo haddaan ambiyadii nahay nalama dhaxlo inuu sidaa yidhi nebiga calayh salatu wasalaam ma maqasheen wa fi lxadiidi qisa xadiidkan wuxuu ihahda qiso ayaa ku jirta xadiidku waa xadiid daciifa sanadkiisu waa daciif maxaa yeelay abulbakhtari cali iyo cabaas kamuusan maqal xadiidkan laakiin wuxuu ka maqlay nin kale oo aan la aqoonin waa sidaa jirta meeshaan ninka abulbakhtari xadiidkan uu ka maqlay nin la yaqaan ma ah abulbakhtari marka cabaas iyo cali qisadooda muusan xaadirin ninka waasitadaana lama yaqaan marka xadiidku waa xadiid daciifa sanadkiisa qaala xadaanaa maxamed muhanى qaala xadaanaa safwan bni ciisa can usaamata bni zayd can izuhri can curwa can caaisha radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه wasalam qaala wuxuu yihi laa nuuratu nalama dhaxlo maa taraknaa waxaan ka tagna fahuwa sadaqaة wa sadqa qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabdالraxmaan bnu mahdi qaala xadaanaa sufyaan athawri can abi zinaad can alacraj can abi hurayrata radia allahu canh can اnabiyi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu uhi laa yaqsimu waraatii laa yaqsimu ma qaybinayaan warahatii waraadayda diinaaran walaa dirhaman dirham iyo diinaar midna qaybin maayaan oo ayaga qaybsan maayaan maa taraktu bacda nafaqati nisaa'i maa taraktu wixii aan ka tago bacda nafaqati nisaa'i dumarkayga nafaqadooda kadib wa mu'nati caamili iyo qofka ii shaqaynaya caamilka ah mu'nadiisa iyo kafaaladiisa kadib wixii aan ka tago fa huwa sadaqatun waa sadaqa wa mu'nati caamilii caamilkaasi culamada qaar waxay ku fasireen alkhaliifa bacda rasuuli illaah sala allahu alay slam oo nebiga alay slat slam wuxuu leeyahay wixii nafaqo reerahayga u ah iyo caamilka aniga iga dambaynaya shaqada qabanaya wixii biilkiisa ah wixii ka yacni wixii aan ahayn oo aan ka tago fa huwa sadaqatun waa sadaqa waxaa kaloo caamilka lagu fasiray caamilu asadaqa midka sadaqada soo aruuriya ee u xil saaran isagana waxbaa la siinaya kaa wixii la siinayo iyo nafaqada reerahayga waxaan ahayn waa sadaqa wixii aan ka tagay intaan ahayn waa sadaqa buu leeyahy nebigu sala allahu alay slam macnaa waxba la iga dhexli maayo قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال وحير دخلت على عمر عمر أيان أقل رضي الله عنه فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان وحان أقل وير عمر رضي الله عنه مركع عمر وحا أصوى قلي عبد الرحمن بن عوف هي طلحة هي سعد وجاء علي والعباس waxaana yimid cali iyo cabaas oo yakhtasimaani doodaayo ishaysta faqaala lahum cumar cumar wuxuu ku yidhi anshudukum biladii biidnihi taquumu asamaau waalard waxaan idinku dhaariyey biladii midkii biidnihi idankiisa taquumu asamaau waalardu samada iyo arladu ay ku qumayaan ay ku taagan yihiin ayaan idinku dhaariyey ataclamuuna ma ogtihiin anna rasuula اllaahi sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yidhi laa nuurauna lama dhaxlo maa taraknaahu waxaan ka tagna sadaqatun waa sadaqa fa qaaluu waxay yidhahdeen allaahuma nacam habay markhaati baan ka nahay oo waan ognahay wa fi lxadiidi xadiidka waxaa ku jirta qisatun طawiila qiso dheer ayaa xadiidkan ku jirta qisada xadiidkan waa qiso aada u dheer waxaana wariyey alimaamu اlbukhaari raximah اllah xadiidkan waa muttafaq calayh bihada lafd kii hore sanadkiisa daciif u ahaa laakiin midkan sanadkiisu waa saxiix bukhaari iyo muslim labadu way soo saareen qisadaana waa qiso dheer oo uu leeyahay wa fi lxadiidi qisa waxay markaa isku haystaan cabaas iyo cali radia allaahu canhumaa waa dhul qeybtiisawa oo ay leeyihiin nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa laga dhexlayaa cumarna wuxuu u sheegay radi allahu canh in wax la dhaxlaayo aysan jirin nebiga calayhi salaatu wasalaamna uu yidhi laa nuuratu maa taraknaahu sadaqa wuxuuna u markhaati gashtay arrinka cabdiraxmaan bni cawf iyo dalxa iyo sacad dhammaantoodna maxay ka markhaati kaceen inuu nebigu sidaa yidhi sala allahu calayh wasalam mar hadduu xadiidka sugan yahay xadiidkaa la qaadanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam wax laga dhaxlo oo badan kama tegin intuu ka teginna la dhaxli maayo maxaa yeele waa sadaqa قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيت عائشة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا وحيت النبي عليه الصلاة والسلام كما تجن دينار walaa dirhaman dirhamna kama tegin walaa shaatan rig kama tegin walaa baciiran awrna kama tegin xoolana ma lahayn maalkanana ma lahayn oo nebiga alay slat slam laga dhexlay qaala wuxuu yidhi wa ashuku fi lcabdi waalama waxaan ka shakisanaha buu yidhahda fi lcabdi waalama addoon iyo addoon yacni walaa cabdan walaa amatan inay tiri shaki baa iiga jira raawiga aa dhahay laakiin intaasi kale waa yidhi nebiga alayh salaat way tiri caaisha radia allahu canha nebiga alay slat slam dirham iyo diinaar iyo ariyo geel midna kama tegin calayhi salaatu wasalaam waxaa jira xadiid ku soo arooray baabkan oo ku jira fi lmucjam alkabiir liطabaraani xadiid abi hurayra radia allahu canh abu hurayra radia allahu canh ayaa wuxuu soo maray suuqa magaalada madiina markaasuu soo dul istaagay dadkii suuqa wuxuu ku yidhi yaa ahla asuuq maa acjazakum maxaa idin cajzi geliyey dadkan suuqa joogo qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa daaka yaa abaa hurayra abuu hurayra arrinkaa waa maxay yacni cajzi badan idiina oo kasal badan idiina buu leeyay waxay yidhahdeen maxaa dhacay qaala wuxuu yidhi daaka miiraatu rasuuli llahi sal ly slam yuqsam kaasi waa dhaxalkii nebiga alay slat slam waa la qaybinaya dhaxalkii nebigaa la qaybsanaya wa antum haahunaa adinkuna halkaanaad ku sugan tihiin laa tadhabuuna oo aadi maysaan dhaxalkii nebiga fata'khuduuna nasiibakum minhu oo nasiibkiina marka aad ka soo qaadataan dhaxalkii nebiga alayh slat slam laga dhexlaayay qaaluu waxay yidhahdeen wa ayna huwa xagguu ku sugan yahay dhaxalkii nebiga xaggee lagu qaybsanaya qaala wuxuu yidhi fi lmasjid masaajidka lagu qaybinaya dhaxalkii nabiga alayh salaatu wasalaam ha laga gaaro nin walba qaybtiisa ha ka doonto fakharajuu way baxeen siraacan ila lmasjidi ayagoo degdegaya ayay masaajidka aadeen wawaqafa abuu hurayra lahum abuu hurayra waa u istaagay xataa rajacuu ilaa ay soo noqdeen meeshuu ku sugay ilaa ay soo noqdeen waa la cararay masaajidkaa la tegey waa la soo noqdeen faqaala lahum wuxuu ku yidhi maa lakum maxaa idin asiibo idinku dhacay qaaluu waxay idhahdeen yaa abaa hurayra faqad atayna almasjid abuu hurayra masaajidkii waan tagnay fadakhalnaa waan galnay masaajidkii falam nara fiihi shay-an yuqsam masaajidka dhexdiisana wax la qaybinayo annagu kuma arag faqaala lahum abuu hurayra abuu hurayra wuxuu ku yidhi amaa ra'aytum fi lmasjidi axadan masaajidka qof ku sugan ma arkina miya qaaluu waxay idhahdeen balaa waan aragnay dad masaajidka jooga ra'aynaa qowman waxaan aragnay qolo yusalluuna tukanaya wa qowman iyo qolo yaqra'uuna alqur'aana qur'aanka akhrinaya wa qowman iyo qolo yatadaakaruuna alxalaala waalxaraam oo mudaakaraynaya xalaasha iyo xaaraamta oo cilmiga baranaya faqaala lahum abuu hurayra abuu hurayra wuxuu ku yidhi wayxakum fadaaka miiraahu muxamedin sala allahu caleyh wasalam war hooggiinne dhaxalka nebiga idiin sheegaya kaas waayo buy ayagoo dhaxalka maxay u maleeyeen maal la qaybinayo dahab iyo diinaar la qaybsanaayo dirham iyo diinaar la qaybinaayo asigan wuxuu ula jeedaa dhaxalkii nebiga alay slatu wasalaam waa cilmiga masaajidka lagu hayo oo saxaabada ridwan llah calayhim ay kala faa'iidaysanayeen qur-aankay akrinayeen waa dhaxalkii nebigu ka tegay calayh isalaatu wasalaam marka miiraasu alambiyaa waa cilmiga naafica w alambiyaau alculamaau warahatu alambiyaa culummadu waa kuwa dhaxla ambiyada waalambiyaau lam yuwarituu dirhaman walaa diinaaran ambiyada dadka dirham iyo diinaar maysan dhexalsiin ma jiro nebi ambiyada ka mid oo dirham iyo diinaar laga dhaxlo innamaa waratu lcilma ambiyadu waxay dadka dhexal siiyeen waa cilmiga cilmigaasi qof walba intuu ka qaato ayuu dhexalkiisuu nebiga ka dhaxlay calayhi salaatu wasalaam uu la ekaanaya qof badsada iyo qof yaraysta intaba qof walba ay dhexalkiisa uu nebiga ka dhexlaaya calayhi salaatu wasalaam waa diinkaas wa qof walba qofkuu ka aqoon badan yahay waa uga nasiib badan yahay dhaxalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka abuu hureyra radia allahu can warkiisa soo xaq iyo dhab maaha waa xaq iyo dhab waa sidqi iyo run ayuu u sheegay laakiin ayagu meel kale ka fiiriyaan waxay u maleeyeen in lacago iyo guryo iyo dhismo iyo dhulal la qaybinayo hadda dadka suuqyada jooga haddii la yidhaha masaajidka xoogaa lagu qaybsanaya masaajidada dadka ma qaadaan dadka aad adduun jecel yihiin waxa hadda bakaaro dhooban ama suuqyada jooga haddii la yidhaahdo shan shan doollara la qaybinaya masaajidka waa buuxsama mana la faaruqaayo waa shan shan wax weyn ma aha laakiin haddii la yidhahdo war salaadda saa u tuka lahayd baro maya tukaankaasuu fadhiyaa waa ayaa ka ihtimaam badan u danaynaya laakiin xaqiiqatan dhaxalka ndhabta ah ee qof walba muslima la raba inuu nasiibkiisa ka qaato waa dhaxalkii nebi maxamed ka tegay sala allahu calayh wasalam culimmaduna nebiga calayhi salaatu wasalaam waa uga dhow yihiin dadka kale sababtu waa maxay way cileeyeen culimmadu qofka markuu dhinto yaa dhaxlaya qofka hadduu dhintay yaa dhaxlaya eheladiisa soo maaha qof ka fog miyaa dhaxlaya oo ka ajnabiya qof ka ajnabiya oo aan qaraabo la ahayn qofka dhaxalkiisa ma qaadanaya ma qaadanayo idan waxay yidhahdeen culummadu maadaama ay yihiin culummadu warasatu alambiyaa macnaheeda waxa waye culummadu waa qaraabatu alambiyaa ambiyada qaraabadooda iyo dadka ugu dhow ambiyada waa culummada maxaa yeele nasiibkii ambiyada laga dhexlaayey iyo dhaxalkii ambiyada ay ka tageen ayagaa qaatay ayagaa nasiib u helay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu waafajiyey marka cilmiga ayaa nabiga laga dhaxlay sala allahu calay wasalam waxaa laga dhaxlay alkitaab wasunna waxaa laga dhaxlay diin ilaahay subxaana wa tacaala oo ummaddan usoo dejiyey hadday ku dhaqmaan ay qaataanna adduunya aakhiraba ay ku liibaanayaan taraktukum cala albaydaa layluhaa ka nahaariha laa yaziiqu canha laa yaziiqu canha ilaa haalik diinkaas waadixa ah ee cad qofkii dariiqaas khilaafana uu nebigu ku sheegay inuu yahay mid halaagsamaya diinkaas cad ayuu nebiga sala allah alay slam ummadda dhexal siiyey waana dhaxal la dhaxla midka ugu qiimaha badan le ugu weyn waa amaa dirham iyo diinaar iyo adduunyo nebi maxamed lagama dhaxlin sala allahu alay wasalam sababtoo ah maba ihtimaamin jirin adduunyada ma danayn jirin adduunyada calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu u dambeeyey xadiidkii caaisha radi allahu canha maa taraka rasuulu llahi sal slam diinaaran walaa dirhaman walaa shaatan walaa baciiran wuxuu u dembeeyey baabka ku saabsan baabu maa jaaa fii miiraati nabiyi sala allahu calayhi wasalam والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين